자, 법관님.
fagaaraha mamaingiina ee magaalada mombasa ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegayay soo dhoweynta sanadka cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka munaasabadan loogu dabaaldegayay sanadka cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa waxay ka dhignayd munaasabadii ugu horreysay oo nooceeda oo la qabto tan iyo markii uu dunidu ka dilaacay caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoona dadka halkan isugu soo baxay ahaayeen dadkii ugu badnaa oo munaasabad magaalada mombasa loo qabto kasoo qaybgala munaasabadani ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dowladda ismaamul goboleedka mombasa oo uu horkacayay barasaabka mombasa xasan cali jooho iyo qaar ka mid a xildhibaanada mombasa laga soo doortay iyo golihiisa wasiirada goobta ay munaasabadan ka dhaceysay ayaa waxaa lagu marti qaaday qaar ka mid a fanaaniinta ugu caansan bariga afrika si ay u madadaaliyaan dadka halkan isugu soo baxay oo kumanaan qof ahaa waxaana ka mid ahaa fanaanka reer tanzaniya ee cali kiiba hogaamiyaasha ismaamul goboleedka mombasa oo horkacayay xasan cali jooho iyo qaar ka mid ah xildhibaanada mombasa laga soo doorto ayaa halkani kula hadlay dadkii isugu soo baxay dabaaldega sanadka cusub ee labada kun iyo labaiyo labaatanka iyagoona sheegay in sanadkan ay rajeynayaan in dalka ay doorasho nabada ay ka dhacdo waxaana ay ku baaqeen in loo codeeyo hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga doorashooyinka labada kun iyo labaiyo labaatanka
ya pili my best wish 2022 is to see Raila Amolo Odinga become the 50th president of the Republic of Kenya.
Wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Asante sana Mombasa.
Haya vijana, naona hapa iko kura ya baba hapa. Hebu nionesheni kura ya Raila Amolo Odinga kwa mkono hapa. ka- Hajasikia bado, iko kura yake ama hakuna? Iko kura ya Raila ama hakuna?
munaasabada noocan oo kale oo loogu soo dhaweynaya sanadka cusub ayaa waxay ka dhaceen meelo kale oo magaalada mombasa ka mid ah sida hoteelada ku yaala xeebta magaaladani magacayga oo la yidhaahdo faarax suufi cali sanadka waxaan ka rajaynaynaa siday caadada ahaan jirtay adduunka oo dhan labaday ahaan jirtay waa la isjeclaa waa la isla dhaqmi jiray midib kala soc ma jirin xumaan ma jirin qabiil ma jirin waxaa la isku aqoonsan jiray hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel barwaaqadaas iyo nimcadaas iyo sharaftaasaan soo marnay laakiin waxaa maanta taagan kii baadiya joogay iyo beledkii joogay iyo kii bad ku jiray qabiiluu ka sheekeynayaa qabiilkana wuxuuna gaarsiiyey meel xun inaan taagannahay oo maanta saa nabad u heli lahayn laga yaabanahay ma laha naxariis ma laha markase dadkii waxay naqdeen dad yaahi ah iska maqan oo meel lagu tilmaamayo lahayn marka ilaahay jaahilnimada anaga saaro wanaaggiisa sanadkan iyo sanadka dambe ilaahay sharaftiisa allah ana tuso caafimaadkiisa allah ana tuso cumr dheer iyo cibaado suuban allah anoo sameeyo ilaahay wixiina haystane allah anaga qabto maxamed cabdi buutaan warbaahinta haysta magaala xeebeedda mombasa Chicago, Chicago.